أن الصحابة لا يعرفون حق الله على العباد الذي هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا صحابة محمد عبد الوهاب يريد مطلب ونكو يا الله يرادين صحابة ما أقول صحابة ما أقول إن حق إلهي أو أه الله كلمة الله عابد إن قفت على كلمة عابد إن كان الله قلنا إيه ما أقول صحابة صافة كنت علينا صادق صحابة قدنا إن كنت علينا كلام كرادين لا قفت واحد وشيء hadduu dajaalka taya waa la raadina waaya wuxuu yidhi xadiiskii horta uu fasirayo ogaada xadiiskii nabiga oo bukhaari iyo muslim dhegaysta xadiiskii bukhaari iyo muslim can mucaad ibni jabal radia allahu canhu kuntu radisa nabiyu sala allahu calayh wasalam calaa ximaari waxaan saarnaa dameer ayaa nabiga gabaal kala saarnaa faqaala lii yaa mucaadu atadri maa xaqullahi cala alcibaad ma taqaanaa mucaadow xaqa ilaahay oo addoommada dushooda ah oo ku waajibkaa wamaa xaqu lcibaadi cala allah mase taqaanaa xaqa addoommada ilaahay dushiisa ah oo tafadulan ilahay isu saaray hadday xaqa alla gutaan qultu allah warasuulu aclam alla iyo rasuulkiisa yaqaan qaala xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu waa inay caabudaan alle walaa yushrikuu bihi shay-an waxna aysan la wadaajin وحق العباد على الله إلهينا حق الدشيسة وطوس الصاري وأطومد ليهين ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وإنسا عذابين قطعا أشرك إليه قلت وحن لي أفصه إلى العذابين قلت وحن لي يا رسول الله أفلا أبشر الناس بك ميانا أبشارين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فأبشارين فيتكلوا وإلي ثلاثة عمكة كذبت بشارة لفظقات رجل نحوله يقناوي من مذكرة مثل معنى بشارة يا هي حق من مذكرة مثل معنى الحمد لله بقيت مرة هل الكيسات كل لي أن هذه المسألة تأوي أيه ما حق يلو إلينا مثل بشارة دي أن هذه المسألة تأوي مسألة ذات أو بشارة لا يعرفها أكثر الصحابة نبي قال يقرف معها وانا قريب معاك oo waliba aakhirka xadiiska ku jirtay markuu dhimaayuu sheeg bishaaradaas ya marka bishaaradaas saxaabadu ma ogeyn maceeba ise waa diin ka waran haadihi haddaan ku ishaarno xaqullah oo munakara laa luqan meesha oolin walaa cadaaladan oolin walaa runan oolin maxaa yeele ma dhici karta nimanka waxaad fadla inaysan kala ogoon bishaara oo mu'anafa iyo xaqun oo mudakara inaysan kala ogoon ma dhici karto ee waa cadaaladdarra waxaas iyo duul ya halkaasna ogaada inaan diin la rabine xasidnimo loo shaqayna waa inaad taasna fahamtaan taasna waxay ahayd safxada soddonaad safxada soddonaad waa soo wadeen waxay yidhaahdeen safxada soddon iyo afar soddon iyo afar ilaa soddon iyo shan waxaa ku taalla fakam oo fadxulmajiidka fakam dalla bisababiljahli bimacnaha meeqa dadaal lumeen ka jaahil noqosho ay ka jaahil noqdeen laa ilaha illa allahu macnaheedii meeqa dadaa baadiyowday wahum alaruna waana ummadda inta ugu badan ummadda inta ugu badan miya laa ilaha illa intaan aqoon ummadda adduunka joogta inta ugu badan laa ilaha illa ma taqaan ma yaqaani ummadda ugu badan kunkii hal qof jannada ka tega ummadda inta ugu badan waa run waa hadal saxa laakiin hadal dambe beenaan ka raba oo oo gadaal ku yaala وهم الاكثرون فلم يعرفوا ما عرف اهل الجاهليه مشركين في جاهلينته waxay karteen ma garan oo min kufar quraysh iyo wanax way muxil lamid aha iyo wanax wixii lamid aha wuxuu yiri ma isan garan wixii quraysh garatay fa innahum quraysh arafuha la ilaha illa allah wa garteen ee waxaan ku soo macnaha kelmadii ugu dambeeyay oo sabab aljahl wa faqada sadan iyo afraad la sadan iyo shanaad markaas waxay yiraahdeen فإنهم مشركين تعرف والإنكرين ما أنكر هؤلاء المشركين تهرى واحد إنكرين ولهذا كده سرد تجد واحد يقول أصدق ولا المشرك لا إله إلا الله وهم أيضنا يتألهون أي كإله لقنا أيام غير الله إلا غير كيف وبسبب ذلك وسبب ذلك عرنتنا وحا كانتي أن عرب الجاهلية حرف الجاهلين تها هم أهل الفصحاء لغة القرآن وعدد فصحاء oo yaqaano eer u ah luqada quraanka fala yashaluna shay'an min macnaha min macna tawhid kama jaylan macna tawhid wax kamid ah wa amma haula'i kuwan alladina fashatihim um fi sabaqati kitabka iyo fiiso alladina fashatihim shirku dadkan shirku ku faaf yani tay amma haula'i kuwan alladina fashatihim oo dhaxdooda ku faafay shirku ibada mislu faqruddin rad shaarixa waxaa dhaca yidhi hadalkaas hadalkaas waxaa dhaca ayuu yidhi ninka oo farxulmajiidka iskale ninka farxulmajiidka iskale iyo fakhrudiinu raasi haddee qofkii wax yarya og waa ogyi inta isku jiraan waa culimmadii qarnigii lixaad fakhrudiinu raasi ya kana waa kun iyo laba boqol kabdi ya waa qarnigii saddex iyo tobnaad ina waa qarnigii lixaad fiiri waa qarnigii lixaad marka wuxuu yidhi fakhrudiinu raasi ayaa ka mida kufaartaas aan shirkiga mushrikiinta oo ka liidata mushrikiin carab soo bixi marka inay bahadalkaas sidaas yahay hadalkii wuxuu ahaa hadal dheer ahaa laakiin horta hadalkaas mujid walaa xarafna ugama yaal ogaada hadalkaas safxada soddon iyo afraad iyo safxada soddon iyo shanaad walaa xarafna ugama yaal laakiin takriirka hadalka uu sidii kow aan ogaanay uu saddex meelood inta ka goy isku kafo takriirka uu saddex meelood inta hadal ka gooyey uu isku dhejiyey takriirka ayuu saddex meelood inta hadal ka gooyey uu isku kabkabay ee fadxulmajiidka hadalkaasu walaa xaraf naguma yaal takriirka hoose fiiriya marka soddon iyo afar markii laba saddexda saddex sadarka saddexaad fakan dalla bisababiljahli bimacnaaha meeqaa ku luntay ka jaahil noqoshada laga jaahil noqday sababteed kelmadda macnaheeda man dalla dadkii lumay wahumul aktaruuna waa kuwa badan faqallabuu waa gadiyeen hadalkaas dhan kuma yaalo wuxuu sheegayay faqallabuu waa gadiyeen xaqiiqata macna xaqiiqata almacna macnaha xaqiiqadiisu waa gadiyeen fa asbatu ilaahiyata ilaahnimadiiyay sugeen almun almanfiyati oo laga anfiyey liman axad ay u sugeen munfiyat canhu laga anfiyey ilaahnimadii alla qaybtiis laga anfiyey ay alla qaybtiis u sugeen oo yaa waaye waxay u sugeen min almaqluuqiina maqluuqyaalka arbaabi lqubuur ee qubuuraha dadka ku jira ah walmashaahida waa isku qabuuraha wadawaaqiid sanamyaal qaar kale ashjaar qaar kale axjaar qaar kale jini waa kelmadii hore oo ibnuljawsi aan ka soo guurinay ya hadalkaas dheer suu u waday oo u waday ilaa markii laba sadar la joogo sadarka dambe aakirkiisa uu weeye hadalku ku qabto hadalkaas dambe waxaa ku jira falam yacrifuu minha kuwaas geedaha caabuda ama qabuuraha caabuda ma aysan garan ma carafa ahlujaahiliyata min kufaari quraysh wa naxwihim fainahum carafuu macnaha wa ankaruu maa dalan calayhi min kalimati ikhlaaq daliilkii uu keeno dhan waa gooy haddana marku halkaas masiina wuxuu yidhi ilaahay weynaa mushrikiinta markuu ka hadlayo wuxuu yidhi inahum kaanuu mushrikiinta carbeed waxay ahaayeen idaa qiila laa ilaaha ila allah haddii la yidhaahdo alla xaq xaq lagu caabudaa ma jiro allah maahane ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro allah maahane haddii la yidhaah yastakbiruuna way isweynaysii jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen a inaa la taariku aalihatina lishaacib majnuun ma waxaan uga tegaynaa ilaahyaalkayaga mushri waxa weeyaan gabyay oo waalan miyaan uga tegaynaa intaasna waa u ka tegey oo waa u xadfay markaasuu isku rakibay markaasuu gadaal ka qabtay wlmushrikuuna min aakhiri hadihi umma ankaru ma ankaru ma ankaru haulaa intaasuu ka qabtay haddana wuxuu ka tegey calaa man dacaahum ilaa tarki cibaadati maa kaanuu yacbuduunahu min duuni illaahi min almawta wاlqubuuri wاlmashaahidi wاdawaaqiif wanaxwiha intaas haddana waa ka tegey waa soo wado haddana saddex sadar kadib sababu daalika halkaasuu ka qabtay kas isku rakibay intaas ajiib markaas ajiib wallah waxa wey maanta waa dhegeysa waa qofka laafeeri idil markaa dhegeysa inoo heerkaas gaaraysa canjaradan ka shiday waxaad isleedahay war waxaanu muusan in la soo baxayo marka maysan miya ya hadalka marka ugu sii cajiibka badan soo ma dhihin mushrikiintaas mislu fakrudiin ma aheed ya ilaahayna ku dhaartay fiiriya hadalka dheer kuu soo socday oo wuxuu yidhi hadalka dheer kuu soo waday uu yidhi waidaa kaana hadduu yahay waidaa kaana hadduu yahay mislu fakrudiin raasi sida imaamka la yidhaha fakrudiin raasi min akbari a'imati mutakalimihim oo mutakalimiintooda a'imadooda kuwa ugu waaweyn ka mid ah wa usuuliyihim usuuliyiinta mutakalimiinta kan ugu weyna ka mid ah akhda'a mid ku gasay akhda'a mid ku gasay fii fahmi laa ilaah fii fahmi ilah aan dhihi jiray laa ilaha xata maaha fii fahmi ilah lafdigaas ilaha fahamkiisa hadduu ku gasay fii tafsiiri qowlihi markuu fasirayo qowlkiisa qaaluu yaa muusa ifcalana ilahan kamaa lahum aaliha fama danu biman duunahu maxaa loo maraynaa dadka isaga ka hoosaya agga fiqiga miyaysan gafka dhici karin fakrudiin waa gafay maceeba ya cumara la lahaa waa gafay soo ma asna muxuu yidhi wuxuu yidhi fiiri hadalkiisa asna wuxuu yidhi fakrudiin markuu isagana hadalkiisa sidaanu ahaa fiiriya sidaanu ahaa hadalkoodina wuxuu yidhi ama haaulaai aladiina fasha fiihim shirku lcibaada kuwaan shirkiga cibaadadu ku faafay mislu fakrudiin uraaji ya ilahan kugu dhaafo fir labadaas habal masleeyahay haddaad marka intaas ogaato haddaadan ogaan qofka saas hadlaa inuusan diin rabin inuusan xaqiiqo rabin keliya ujeedadiis tahay inuu diinta ummadda ka celiyo haddaadan ogaan weligaa wax ma ogaan kartin marka weligaa wax ma ogaan kartin taasna halkaas lagu tumo waxaan rabaa marka hal hadal oo ay aad ugu celceliyeen oo yidhahdeen kitaabkaas waxaa ku yaala mushrikiintii carbeed waxaa ka gaalnimo badan dadka qabuuraha tuugaya hadalkaas ay yidhaahdeen waxa weeyaan dadka qabuuraha tuugaa qaarkood mushrikiinta carbeed inay ka gaalnimo badan iyo in kale waa inaan hadda iskara dhigno mushrikiinta carbeed iyo qabuuraha kuwa tuuga qaarkood waa iskara dhigayna ilaa waxaa la yidhi fardan loo joogo laysuma fiiqiyo kanaa dheereeya kanaa dheereeyaa loo leeyay kii shirki badan aawaan ku fiirayna waxaad ii soqota mushrikiintaan hormaraynaha ibnu jariir dabar isi may anaa sabxada kuu sheeganaha isi haba la isugu foogana fardan loo joogada ya haddaan tartansiinayna qolo walba shirkigood waa qoladii ku dheeraydaanna ogaanayna allahu akbar waraaq meega maqan isada ya maya noocaas hadaysa ahayn isada ma iga maqan hadaysa noocaas ahayn wuxuu yidhi fiiri ibnu jariir utabari aad u dherya waxaan rabaa mushrikiintii carbeed cibaadada lagu haystay oo marka ay barwaaqada yihiinna alla qayrkiis ay caabudi jireen marka ay nabadda yihiinna ay markay nabadda yihiin ay alla qayrkiis caabudi jireen markay xaaladdu ku xumaatana ay alle keligiis caabudi jireen cibaadadaasu istiqaasada ihe u fiirsada hadalka cibaadada mushrikiinta wax badan lagu haystay oo markay barwaaqo yihiinna alle kayrkiis ay caabudi jireen oo baryi jireen marka ay waxa weeyaan xaaladdu ku adkaatana alle keligiis ay tuugi jireen istiqaasada inay aheyd caawa ibnu jariir ka dhegaysta masaladaas u malayo masalada isaga muhimsan ad helayda masaladaas waa muhiim ya inaad ogaataan waa muhiim wuxuu yidhi wuxuu fasiraa ilaahay qowlkiisa fii suurati yunus fii suurati yunus ayuu fasiraa halkaas inaan ka soo qabanayna fii suurati yunus oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala hadal dheer oo ilaahay weynaa subxana wa tacala aayadihii dhadheer wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxa weeyaan waa aayadda toban iyo sideedaad ilaa laga soo gaaro waxa weeyaan aayadda labaatan nayo soddon iyo koobaad laga soo gaaro aayadda marka aayadahaas aan akriyo wax yar si aad u fahantaan aayadahaas waxay ka hadlaayeen aakhirkooda waxaan akriyna waidaa adaqna naasa raxmatan min bacdi daraa ilaah wuxuu idhi haddaan dadka dhadhansiino naxariis dhibaato taabatay kadib idaa lahum makhum fii aayaatina isla markii sirqoolay udhigaayaan aayadaha yaga qulillaahu asracu makran ina rasulana yaktubu maa tamkuruuna ilah wuxu ihi subxaana هو إله الذي وإله يصيركم السعسية في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بالريح طيبة وحوين الله وامدك السعسية بطا يبرق مركا عاد بطا النقطان oo ay inla socdaan badda dhexdeeda markaa doonaha noqotaan doonaha dhexdooda markaad noqotaan wajarayna biri wajarayna bihim biriixin tayiba oo doonihii ay la socdaan dabayl wanaagsan oo degan ay la socdaan wa farixu biha ee ay ku farxaan markay ku farxaan jaaathaa riixun caasifun markay timaado dabayl xoog u kacayda wa jaa'ahum lmowtu min kulli makaan oo hirku ka yimaado dhinac kasta wadannuu anahum uxiita bihim oy gaaladu yaqiiniyaan in meel kasta musiiba ka hareerayday mukhlisiina lahu diin allay u barax jiraan diinka diinkii ay awal alla ugu shariig yeeli jireen allay u barax jiraan diinkaas ku ahaa soo bixi ibnu jariir ibnu jariir aayaddaa tafsiirkeeda soo bixi waa juska toddobaad soo bixida جزاك الله جزاك الله ايه ايه cibaadada laleeyahay allay u baraxsayaan waa baryadii wuxuu yidhi yqulu tacaalى dikru alla wuxuu leeyahay wajaaa rukbanu safiina wajaaa rukbaana safiina markuu u yimaado dadkii doonta saarnaa almowtu hir min kuli makaanin wadannuu ayna yaqiiniyaan anahum uxiita bihim in dhinac kasta laga koobay wadannuu ay yaqiiniyaan ana alhalaaka halaagii qad axaata bihim inuu hareereeyey waxdaqa uu isku wareejiyey dacawullaha mukhlisiina lahu diina yaqulu alla wuxuu leeyahay akhlasu ducaaa tuugmada markaasay barax tiraan lilaahi allay u barax tiraan duuna awsaanihim wa aalihatihim ilaahyaalkoodii iyo sanamyaalkoodii ka sokay wa kaana allah wuxuu noqdaa mabdauhum wa kaana mabdauhum argagaxoodu wuxuu noqdaa xiina idin xaaladaas ilallahi alla u argagaxaan duunaha ayriha duunaha sanamyaalka ka sokay alla kaliyahi markaas u argagaxaan ya marka xaaladdu ay saas ugu adkaato mushrikiintu waxay u argagixi jireen allah sanamyaalkana ma aadi jirin cibaadada marka markii hore ay shariig yeelayeen marka dambena alla ay u argagaxayaan waa tuugmadii sidoo kale fii suurati luqmaan waxaad ii soo bixidaa waidaa kashiyahu mawjun ka dulali dacw llah mukhrisiina lahu diin falamaa najahum ila albari faminhum muqtasidun wamaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khataarin kafur bal soo bix bal soo bix ayadaas ilahi wuxuu leeyahay markuu daboolo kufaarta hir oo dallaboo kale aad moodo dacw llah allay tugaan mukhlisiina lahu diin ayagoo diinka u barax tira oo baryada u barax tira baryaday awal u sharig yeeli jireen waa u barax tiraayaan falamaa najaahum marka alla badbaadiye ila albari biriga alla geeyo fa minhum waxaa kamida muqtasidu mid dhexdhexaysa wamaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khatarin kafuur ibnu jariir abari oo fasira dhegayso bal dhegayso ibnu jariir abari oo fasira ibnu jariir abari safxada haddaad aayadda horta tafsiirkeeda waa isku safxo maahane laakiin kayga safxadiisu waa boqol iyo ko waana suuratu waxa weeyaan suuratu rum soo maha luqmaan luqmaan afwan luqmaan dhegaysa marka isagoo fasiray yaqulu tacaala dikruhu alla wuxuu leeyahay waidaa kashiya haaulaa kuwan gaalada hadduu daboolo aladiina kuwa yadcuuna awal tuugi jiray min duuni illahi alla ka sokay alaalihata walawsaana ilaahyaal iyo sanamyaal dadkii tuugi jiray hadduu daboolo hiraryaal filbaxrina uu ku daboolo idaa rakibuu filfulki markay doomaha koraan mawjun ka dulali hirda labaha lamid ah hadduu daboolo hadal dheer uu soo wado markaas wuxuu yidhi waidaa kashiya haaulaai mawjun ka dulali fakaafu lagaraqa hadday ka cabsadaan inay maashoodaan fazacuu ilallaahi biducaa baryada alle xaggiisay ula agagaxaan mukhlisiina lahu daaca daacada allay u barax tiraan laa yushrikuuna bihi hunaalika shayan halkaas axad kale mau shariig yeelaan walaa yadcuuna macahu axadan siwaahu ma tuugaan axad kale ilahla jirkiisa waa mushrikiinta markay barwaaqo tahayna alla qaybkiisa ay tuugi jireen mar alla marka ay xaaladdu ku adkaatana alla axad ahaan ma tuugaan siriya walaa yastakiisuuna bikayrihi alla waxaan ahayn gargaar kama dalbadaan mushrikiinta baabay carabta heerkaas gaarta ya intaa way ka badan yahin muxaadaradan dhex gelshay oo dheereed laakiin hadda hadalku intaasaan uga gaabsayna marka mushrikiinta dariiqoodii ma ogaan ya inay markay barwaaqo tahayna alle kayrkiis tuugi jireen markii ay xaaladdu adkaatana alle keligiis ay tuugi jireen ma noo caddaad waaya mushrikiinta maxay ka aaminsanaayeen cirka iyo dhulka ya abuuray maxay ka aaminsanaayeen ya walain saalta man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna allah cirka iyo dhulka yaa maamula maxay ka aaminsanaayeen qul man rabu samaawaati sabci wa rabu carshi alcadiim cirka toddobada cir iyo toddobada dhul yaa rabbi u ah oo abuuray oo milkiyo maamula maxay ka aaminsanaayeen allah qul man biyadihi malakuutu kuli shay shay walba yuu gacanta ugu jiraa mulkigiisa wa huwa yujiiru oo isagu badbaadi ciddu doono walaa yujaaru caleyhi on laga badbaadi karin axadku doono maxay dhihi jireen allah intaasay mushrikiintu qabeen ayagana waxay qabaan ka been sheegi mayna kitaabkooda usoo qabo tadkiratu alyaqinisi waxay qabaan waa in ayagana kitaabkooda ka akrina hal maada horta shiiqii ii sheegay aanan u jeedin hal maado ninka maanta duruqda xamar joogta ragga ugu afayeenta oo ugu waaweyn nin kamida midii laga sheegay aan rabay tan inaan ugu jawaabo waxay tahay masjidka jamaacadiisu kamid yahay haddii la yidhaa soo qabana waa soo qabana ninkii ii sheegay waa nin shiika aa istaagay wuxuu yidhi caawa hala dhegaysto alla qaybkiis in la baryaan daliil u hayaan waxaan rabaa macnaha nimankan iyo inaan tartarsiino mushrikiintii oo qabuuraha tuuga aan tartarsiinayna ilaa cadaaldarro lama rabe wuxuu yidhi hala dhegaysto caawo waxa weyan alla qaysiis in la baryaan daliil u hayaan markaasaa la soo fariisay markaasuu yuu yii waxaa jiri jiray shiikh la yidhaha salmaan iyo nin saaxiibkiisa salmaan waa haadi jiray iska duuli jiray shiika saaxiibkiisuna ma haadi jirin markaasuu yii niho saaxiibbaan nahay mana haade adna waad haadaahay ma ii sheegti waaad ku haado markasuu yii ma adan gaarin niho ii sheeg macala kaweli weyda ii sheeg markaasuu yii yuu yidhi adugu ma gaarin horta aniga wa markaa haadaayo waxaan ku haadaau yii yaa jabbaar ya jabaar ya jabaar ya jabaar ya jabaar magacaas allaan ku dhagahuy markaasaan ka cahuy laakiin adigu ma aadan gaarine aniga igu wardiiri ya salmaan ya salmaan ya salmaan dhehul hadda waa joogaa ninka ii sheegay ha ku qaslimine waa musiibo dhacday markaasu wuxuu yidhi markaasu uu haadayuu yidhi shiikii hore haaday ya jabaar ya jabaar kiya ka daba haadayo ya salmaan ya salmaan ya salmaan wuxuu yidhi si u haadayey markuu hawada mara meel ka khatar badan ma jirto hawada ya hawada meel ka khatar badan ma jirta badda iyo hawada yaa khatarsan hawadaa khatarsan halkaas markuu maraya wuxuu yidhi nin kawri ninkii kii dambe markaasuu warya xaad leeda markaasuu yidhi yaa salmaan aan leey markaasuu yidhi wuxuu leeyahay salmaan kaasuu waa ninkaas iga horreeya haday oo aflex uu leeyahay asagu wuxuu leeyahay yaa jabaal markaasuu yidhi dhinkaar kugu dhacda waa kulumiyey isaguna magaca luu faadlaadna kiiska ku wadeehe yaa jabaal dhuu yidhi markaasuu yidhi yidhi yaa jabaal markaasuu dhacay yidhi ha u fiirso markuu dhacay wuxuu yidhi wilif wilif wilif isagoo hawada soo lahaa kii soo haadiyey salmaan markaasuu ka daba yimid oo dhabi markaasuu waryaa maxaa kugu dhacay adigii haadaye markaasuu warniyahu anoo laban oo yaa salmaan ku haya inta iga daba yimid mid balaayoo shaydaan ah helo yidhi yaa jabaar dhaho magaca la qaado haye ya markaasuu yidhi waa ku qalday madan iyuu kaa fujinay yaa salmaan yaa salmaan markaasuu haddana haaday ya haye kuwaas marka ninka halkaas jooga iyo nimankaas yaa shar badan ya kanaa shar badan wax la sismina maaha haddana waa kana kitaabkoodii irka iyo dhulka mushrikiinta allama u ogolaayeen dhegaysta waa tadkiratu ahliyaqiinkii calimumin qoray wey muxidiin celiyu ka sheekayna waa safxada labaatanaad wuxuu yidhi wa kaana radia allaahu tacaala canhu u yidhi la radia allahu la yidhaha meesha yaalla wuxuu ahaa yuu yidhi muxidiin celi wuxuu yii yaquulu wuxuu dhihi jiray yuu i laqiitu fii baadiyati warshiik baadiyahan warshiiqaan kula kulmay wa ana ibnu tamaaniina sana anoo siddeetan sano jira abi wa ummi hooyaday iyo aabbahay wahumaa sakiiraani ayagoo laba sakiira ayagoo laba sakiira qosolka daaya qosolka daaya meesha waxa weya waxaas waa shar dhexdeeda taalla oo la raba inta la ogaada in laga digo wuxuu yidhi hooyo iyo aabbo laba sakiira ayaan waxa weeyaan la kulmay baadiyahaas warshiiq lam yabluq alxuluma welina aan qaan gaarin annaan sideetan jiro sidoo kaleeto waxaa la mid ah oo ku yaalla jawhar nafiiska bal fiiriya kelmaddaas maalinu ari la raacsha markaasa arigii wax ka halaabeen mase waa cunta mase waxbaa lumay waxbay ahayd markaasa aboogi canaan markaasu waryaa xaaya canaanane maalinta hooyaday shukaantay ani gambarka kuu dhigay waa hooyadiisa la shukaan korka asna gambarkiisu soo dhiga ilaahay idinku dhashay waxaas mushrikiintu maku hadli jireen ya haye balaayo waa kana fiiriya marka wuxuu yidhi walaa cajaba lama yaabi karo yidhi arrintaas inuu hooyadiis isagoo sideetan jira la kulmo hooyana aysan weli qaan gaarin yaa hala yaabin ku yidhi ha hala yaabin ku yidhi lama yaabi kartid maxaa yeelay wuxuu yidhi faqad xakaa faqad xukiya can sheekh nuur xuseen sheekh nuur xuseen abaa laga sheegay annahu qaala inuu yidhi kaanat ilardu kuratan dhulku barooriyay aheed fa amara allahu tacaala risaalan minhum rag ay ka mid yihiin ana aniga sheekh muxidiin celiya ana aniga shamuur xuseena dheh iyo wa sheekh muxidiin celi baxyahaa inaan fidinteeda fadaxownahaa waa fidinay biqudrat illahi tacaala irkii dhulka mushrikiinta waxay joogeen allah kuwan waxay joogaan annagaa boglanay mushrikiintu maxay joogeen maamulka yaa leh allah soo ma ahan dhegaysto marka maamulka cidda le halkaan karanatu kalbaxri lamuntaha laha kayxiya amwaatin waisxaabi shiqwatin له العز والتصريف في الكون والعلا له الخالقات كالتراب بكثرته halkaana wuxuu ku gabyaa ammaana muxidiin celi markaasuu wuxuu yidhi karaamaatuhu karaamaadkiisu kalbaxri baday lamid tahay laa muntaha lahaa meelay ku soo dhammaatana male karaamaadkiisa safxadahaa waa toddobaa waa siddeetan iyo toddoba safxadu waa siddeetan iyo toddoba waa buuggii u ahaa baalka tafkiirta alyaqiinkii oo calimumin u qoray wuxuu yidhi karaamaadkiisa dhegaysta marka kaixyaai amwaatin sida dadka dhintay in soo noolooyo kale taasaa kamid hu wa iscaadi shiqwatin ahlu naar in ahlu janno laga dhigo kufaartu saas ma dhihi jireen carab ninkaa ka keena kufaarta sidaas carab carab kelmad ka dambayda miyaa jirta carab waa taxadi ninkaa ka keena wuxuu yidhi lahu waxaa u sugnaaday shamxiyadiin celi alisu awood iyo sharaf iyo wa tasriifu maamul filkowni koonkan la maamulo koonkaan muxiyadiin celiya maamulu ninkan jooga mushrikiin carab maxay joogeen allah maamula maysan ka gaalnimo badnayn waa ka gaalnimo badan ilaa aad kaas inkirtaan ilaa ay kaas inkiraan waa ka gaalnimo badan ii qabo midda kale tad inaan tasriixu lqaadirna hadda kahor inaan akrinay waad ogeydeen ilaah cabdulqaadir iyo ilaaha dagaalo cabdulqaadir adkaana wanaka ka akrin ma mushrikiinta kaas dhihi jiray sanamyaalkooda waxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka maahan ah shariiga adag wax shariiga ilah mari hal midahaad jira asna huwa laka aba iskale wamaa yamliku anaa milke isaga waxba ma milke saasay joogeen marka taas waa runtii haddii aad kitaabkan ku aragteen qabuuliyiin mushrikiintii ka gaalnimo badan aad artay waa runtaas taas waa hadal sax waana burhaanteediina waa taasa wuxuu yidhi marka safxada waxaa ku qoran ay yidhaahdeen fadxilmajiidka safxada soddon iyo sideed maxamed cabdiwahaab waxay yidhahdeen fadxilmajiidka safxada soddon iyo sideed waxaa ku qoray yidhaahdeen dadka ziyaarto qabuuraha inay qabuuraha caabudaan dadka qabri siyaasa qabriga waa caabuday qofkii qabri siyaasa qabriga waa caabuday ii soo baxay soddon iyo sideed soddon iyo sideed soddon iyo sideed soddon iyo sideed naam ha waa kana haba yaraatee wax siyaaro la yidhaha walow xaraf alla kadhiga kuma qoran bal u fiirsada ilahay baan ku dhaashay walow xaraf alla kadhiga waxaa ku qoran dadka qabuuraha caabuda qabuura dad caabuda inay jiraan waa soo yaqiinana sooma ya a'imadii ka horreydan ka soo yaqiinana iyo nabi maxaana ka soo bilowna sooma waxaa ku qoran famaa akala cibaada alqubuur maxaa ka jaahilnimo badan kuwa qabuura caabuday bixaali maxaa xaaladooda ka jaahilnimo badan wamaa acdama maa waqacuu min ashirki maxaa ka weyna badan waxay ku dhaceen shirkiya aa ku qoran dadka qabuura caabudu ka hadla ee maba ka hadlaayo qabri hala siyaaso bal siyaarta weliba midda nabiga oo kale qabrigiisa in la siyaaso min afdal alqurabaa buu ku tilmaamay min afdal lqurabaat uu ku tilmaamay saxadii ma xasuusta risaalada ku jirta iisoo bix min afdal lqurab matnigay ku taalla qabuuraha qabriga nabigoo la siyaartaa ilaah cibaado loogu dhawaado kuwa u waaweyna ku midka fiiriya dhagaysta masaa-isha wuxuu sharxaa xadiiskii ahaa laa tatakiduu qabri ciidan qabrigayga yaan ciid laga dhigan macnaheedana uu noqday wakti lagu soo laalaabto gaar ha u samaysanina markaasu wuxuu yidhi nahyuhu araabicatu mas'alada afayda nahyuhu waa in dadka nabigu uu ka reebay sal allahu alayh wasalam can ziyaarati qabri qabrigiis in loo siyaarto calaa wejhin maksuusin si gaaraho nuuc gaara taasaa nabigu ka reeba yidhi maca ana ziyaaratu ayadoo siyaarada qabriga nabiga ay tahay min afdal alacmaal acmaasha la sameeya kuwa ugu fadliga badan saasaa ku qoran ya safxada walaalayaal fadxilmajiidka ay uga taallo waxa weeyaan fadxilmajiidka amaana kitaab tawxiidkay ku taalla masaladu matnigayba ku taallaaba waxa weeyaan waa safxada laba boqol konton iyo sideed bal qof walba fiiri cibaado alla lagu caabudo kan ugu fadli badan kamid ku leeyahay siyaaradaas asna wuxuu yidhi qofkii qabri siyaarta waa gaal yid meelo ay ku taalla laga keeno allahu akbar ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun waa soo wadeen ahay waa soo waday wuxuu yidhi haddana waxaa jirta laakiin hal maado muhiim ah inaan baraarujinno dadka qabuuraha siyaarta culimmadii a'imatu sunna weliba a'imadii shaaficiyada qaar qabuuraha caabudaa ku jira dhihi jiray iisoo qabo tajriidu sariix imaamkii shaaficiyada iisoo qabo tajriidu sariix konton iyo afar iisoo qabo dhegaysta tajriidu tawxiid afar tajriid صrيx maahan waa tajriid twxiid tajriid twxiid waxaa la haha kitaabka tajriid twxiid almufid imaam kale alimaam alcalaama axmed ibn cali almakizi almisri الshaaficiy almutawafى sanata sabca mia sita wa sitiin waxa weeyaan waxaa qoray imaamkii cilmi badanaha ahaa axmed ibn cali almakizi oo reer masr oo shaaficiyada ahaa waxa uu ah dhashay waxa weeyaan afwan almutawafa waxa weeyaan amaani mia hamsa wa arbaciin wey wuxuu dhashay toddoba boqol lixdan iyo lixdii wuxuuna dhintay sideed boqol iyo afartan iyo shantii a'imatu shaaficiya maantaas ka mid ahaa wuxuu yidhi dadka qabuuraha siyaasa uu ka hadlay dadka qabuuraha siyaasa uu ka hadlay markaasu wuxuu yidhi wannaasu fii haada albaabi acni ziyaarat alqubuur dadku waa saddex baabkan haddii la joogo siyaarad qabuur qabuur la siyaasaan ula jeeda alaasatu aqsaan waa saddex qawmun yazuuruuna almawta qora qabuurahay siyaasaa dadka dhintay fayadcuuna lahum ayagayna u duceeyeen markay qabriga tagaan fahaadihi hiya ziyaaratu sharciya taas waa siyaarada sharciga iri waa siyaarada sharciga middood وqوم يزuرuنaهم ydcuuna bهi qolana qabuurahay siyaarsaan ayaga yidhahdaan alla noo bari ay ku tawasulaan ayaga yidhahdaan qabrigo ilaah ii bari maydo وhaaulaai hum اlmushrikuun waa mushrikiin kuwa kuwaas waa mushrikiin وajahalat اcawaam وadaa waana cawaamta jaahiliintoodii oo min khulaatimaa ku wada xadgudbo ugu fogfog wuxuu yidhi وaqوم yzuuruunahum qolada saddexaad qabuurahay siyaarsaan sayadcuunahum anfusahum qabriga laftirkiisay bariyaan shiikhyadano waxaas ii qabo waa qolada saddexaad qolada yaar waxay dhahay shiikhyadano ii bari oo mushrikiinta uu ku tilmaamo kuwaan waa kasii liitaana dhegayso shiikhyadano waxaas isi yeelay waqad qaala nabiyu nabigana wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam allahuma laa tajcal qabrii wasanan mucbadu ilaahu qabrigayga sanab iyo caabudaha ka dhigin wa haaulaai kuwaan qabuuraha dadka ku jira bariyaa humulmushrikuuna fi rububiya tawxiidka waa dhowr qaybood oo rububiyadiiyo ilahay u sharigeeda rububiy ruuhyada aimada dhisan kamid soo gurday waa aimatu shaaficiya walaalayaalow shaaficiya haddaatin ka fiiriy dadnaan ahayna ilahay uga toobad keena oo ummadda ha u sheegin inaan shaaficiya keeno marka qabuuraha dadka siyaarta laftooda qaar inay caabudaanna waa kaasa waa kaasa ayagoo saxumajiid ku olina haddana misal ahaan iskaga hadal masaladaas oo been ay sheegeen ay noqotay sidaasoo kaleeto wuxuu yidhi safxadaa soddon iyo sideed waxaa ku taalla waqad xakamnaa iihim bilkufri annaga haddaan wahaabiyan nahay waxaan ku xukunnay dadka qabuuraha siyaaradaan mushrikiin inay yihiin walaal ii soo xog bal inay ku taalla waan xukunnay bal waa xukunnay oo annaga gaalo ku xukunnay walaa xaraf ugama yaalin annagaa ku xukunnay xataa walow xaraf u eg ba allah ka dhigay waxaan ku xukun dadkaas aan ku xukunnay gaalada walaa xarafna ugama yaalin bal idinku fiiriye walow sakiirkaysan ku ool walaa sulxumajiiduusan ku ool walaa matnigana kuma yaalin bal idinku ka keena waa safxada soddon iyo sideed hadday ku taallo dadkaas aan ku xukunay shirkiga ka keena wuxuu yidhi waxaa ku jiru wuxuu yidhi wahaabiyadu hayga siday safxadii wahaabiyadu wuxuu yidhi waktigaas ay ku xukminayaan ummaddan oy leeyihiin waa mushrikiin waa qarnigii shanaad iyo qarniga lixaad qarnigii shanaad war iisoo qabo maxay cabdiwahaab ma joogay qarnigii shanaad qarnigii koob iyo tobnaad qarnigii labiyo tobnaad bilowdiisii u dhashay ya qarnigii labiyo tobnaad bilowdiisu dhashay wuxuuna leeyahay waxay gaalnimada ku xugmiyeen wahaabiyadu qarnigii shanaad iyo kii lixaad hadalkaas marka qaabka u leexiyeen intuusa marka qariib dadkaasaad yaabi doontaan wixii hore dhan waxba maahayn hadalkaas qaabka u leexiyeen wuxuu yidhi waxaa takriirka hoose saxumajiidka maahan takriirka takriirka hoose soddon iyo lixda fiiriya sacdullah mukhlisina lahu diino hoosteeda fiiriya qaala muxiyadiin annawowi imaamu nawowiya wuxuu yidhi iclam ogow ana baab amri bilmacruufi wanahyi can lmunkar baabkan ah in wanaagana ummadda la amro xumaantana laga reebo qad dayaca min asnaanin mutadaawila wuxuu dayacmay zamanyaal dheer walam yabqa fii hadi asminati ilaa rusuumun qaliilatu jidda zamanyaalkan dambena kama harin ilaa waxyaalo yaryar oo qoraal yaryar maahane wa huwa baabun cadiimun waa baab weyn bihi qiwaamu lamri wa milaad arinkan diintoo dhan waa wuxuu ku taagay alamru bilmacruuf nahyi can ilmunkar waidaa katura alkhabuusu xumaantu hadday badato oo aan dadka laga reebinna ama alciqaabu asaalixa waaalixa xumaantu way kala gaara qofka fiican iyo qofka xun intaasa imaam nawowi uu ka soo guri markaasuu firi wuxuu yidhi waqawluhu uu yidhi fii haadihi lasmina imaam nawowi hadalkaas uu leeyahay zamanyaalkan yacni imaam nawowi wuxuu la jeedaa quruunta intay ka horreeda waxay ahayd alqarnu alkhamis iyo waqarnu sadis aa ka horreeda imaam nawowi oo ka hadla markaasu wuxuu yidhi wahaabiyadu waxay yidhahdeen waxaan gaalnimo ku xukunnay ummadan qarnigii lixaad iyo qarnigii shanaad bal hadalkaas meel uu sheegay ka raadiye imaam nawawi wuxuu yidhi waxa al-amru bil ma'ruf wa nahy dadku dayaceen qarniyaalkaas hore markaas yidhi waariyada waxay yidhahdeen dadkan waxay gaaloobeen qarnigii lixaad iyo qarnigii shanaad ilaahay baan kugu dheershay hadalkaas hadal ka been badnaa kale ma jira yahay bal weli wadna wadkoodeen taasna waa hadallada qaraa'inka ay ka mid waxyaalaha ay ku eedeeyeen waxaa kamid ahaa waxyaalaha ay ku eedeeyeen waxaa kamid ahaa waxay yidhahdeen kitaabkaas fatxulmajiida kitaabkan inuu yahay waxaa kamid ah wuxuu ahlu dalaal ku xukumay kutubtii shacraani imaamkii weynaa imaamu shacraani iyo bidaa iyo kutubta bidcada tijaaniyada kutubahaas ahlu dalaal yidhi soo mataqaana kitaabka shacraani mataqaana hadda kahor waa keenay hadde lama akri hadda waa akri waayo waa keen laakiin wax carabku karo waa noqon wey marka waxaan ka akrinay meelihii fusuudaay carabku karay waxaa kamid aha marka hadalladan ka akrinay maxaa kamid ahaa karaamaadka uu ka hadli jiray karaamada sheekh ibraahim qaawane waxaa kamid ah in mar alla markii jumco la gaaro oo uu khudbada akriyo uu dhaka dhigo ee isagoo qaawan uu mimbarka istaago halkaasoo kama amaan ahayn ya sheekh ibraahim qaawele karaamaadkiisi markuu tirinayay waxaa kamid ahaa yidhi mar alla hadii la yidhaha khudbaa la akraa waxa weeya khudbaa la akraa hadii la yidhaahdo waxa weeya wuxuu yidhi dharku dhigashay ninkaas mimbarka kori jiro isagoo qaawan markaas uu wuxuu hadda kelmadihii waa ogay kor kama xigsanin kelmado kuma xaafad masar saddex kelmuu ku hadli jiro masar magacyaalkeeda kamid uu ku hadli jiray waxaa kamid ah waad ogeydeen karaamaadka ibrahim sheekh ibraahim qaawen waxaa kamid uu yidhi hadduu meel shira yimaado shir hadduu yimaado ninka ugu weyn ninka ugu sharaf badan dadka ama culummo waaweyn joogta dad ahlu karaamaha jooga asagaa isku dhuusi jiray markaasuu ninka ugu weyn ku dheji jiru jir wallahi adaa isku dhuusa bal fiiri ilaahan kugu dhexshay allaan idinku dhaarsho ee kitaabkaas in la eedeeyaa fayxulmajiid ma ammaanay u tahay in ummadda looga digo mase eebay ku tahay ya walaalaya fayxulmajiid ummadda inuu waxaas uga digay ma ammaana mase waa eeb intaasaa lagu ceebeeyey intaasuu ku ceebeeyey wuxuu yidhi oo kaleeto waxaa ceeb ah oo kitaabkan ku qoran waxay yidhahdeen waxaa ku taalla kitaabkan oo fadxulmajiidkaa safxada boqol labaatan iyo labo waana runa hadda waa ka diga sheeku hadda wax laga diga waaba tahay taas marka waaba ku taalla kana taas ceebba maaha waa ammaan waxay yidhahdeen safxada laba boqol iyo laba boqol labaatan iyo labo waxaa ku taalla ana asla haadihi duruqi suufiya duruqdan suufiyada asalkoodu khudcatun yahuudiyatun inay tahay dhagar yahuudu keentay waa safxada boqol labaatan iyo labo sobi waa dhagar yahuudu keentay hindiyatun farisiyatun yunaaniya waa ku taalla waa run waana ka akrayna hadii alla idmo horta afwan waa ku taalla yaa dheh weligii waa beeno fadxi majiidka walaa xarafna uguma yaala taas laakiin taqiirka hoosta waxaa ku yaala hadal unta ka soo hadla wuxuu yidhi wahaadaa wakayruhu intaas aan soo sheegnay iyo kayrkood yadullu wuxuu tusaa calaa ana asla haadihi duruq duruqdan asalkeedi assuufiyati khudcatun dhagar inay tahay yahuudiyatun hindiyatun farisiyatun inay tahay in kale kuturaha muslimka ka keenayna isii qurdubiga yahuud inay keento haddan keena duruq suufiya inay tahay dhagar yahuudeed bal qof kastoo muslimahow kitaabka la yidhahda qurdubi axkaamu qur-aanka ka fiir sii soo qab suufiyada soo kuu xadreeya maaha dhegaysa hadalkii waa taqaanaane waa jawaabtii durduushi yarxamuka allah allah aljawaab yarxamuka allah madhabu suufiya badaalatun waa howla-aan waa dad baaga mudaaho mashaqaysayaala wa jahaalatun waa jaahilnimo waa waxaan cilmi iyo diin lahayn wa dalaalatun waa baabi waxaan rabaa inaan ka keeno yahuud inay asalkii keentay weliba yahuud caadi maana yahuud munaafiqiina inay keeneen taasaan rabaa inaan halkan ka keeno weliba askarta madoobadna isku waafaqsayn in suufiye yahuudu keentay yahuudiga keentay oo dhagar yahuuda taag wamal islaam horta juska waa juska koob iyo tobnaad laba laba juz isuu dhaya midka koob iyo tobnaad weeye safxaduna waa boqol konton iyo sideed wuxuu yidhi wamal islaam islaamku ma ahan ilaa kitaabullahi kitaabka alle maahan iyo wasunatu rasuuli sala allahu alay wasalam wa ama raksu xadradan ay walaan suufiyada wa tawaajudu isjidbaysiintaan fa awalu man qofkii ugu horreeyey oo keenay fa awalu man qofkii ugu horreeyey ee axdasahu soo dirisiiyey asxaabu saamiri muuse saamiri saaxiibadiisay ahaayeen lama takada lahum cijlan jasadan markuu sameeyey dibi oo jir leh lahu khuwaarun oo dhawaaq leh qaamuun waa istaageen yarqusuuna iyagoo xadraynaa xowleyhi hareerihiisa wayatawaasaduuna oo isjidbaysiinaa fa huwa xadradaanu diinu lkufaari waa diintii gaalada wa cibaadu lcijli dadki dibiga caabudi jiray waa diinkoodii wamalqadiiru ushaan la garaaca awalu man qofkii ugu horreeyey itakadahu sameeyey azanaadiqatu waa munaafiqiinta liyushkiluu bihi lmuslimiina si ay muslimiinta uga mashhuuriyaan can kitaabillahi kitaabka alleh wa inamaa wax kale ma ahan kaana wuxuu ahaa majlisu nabiyi sala allahu alayh wasalam maca asxaabihi nabiga meeshuu fadhiyo saxaabada la jirkeeda kaana calaa ru'uusihim min tayr waxaad mooday madaxooda in shimbiri ku taagan tahay min alwaqaari haydada iyo khushuuca fayanbaqii waxaa u haboon lisuldaani madaxweynaha wa nawaabihi iyo dadka ka naa'ibkaa an yamnacahum inuu suufiyadaas u diido min alkhuduuri inay la yimaadaan xadbada fi lmasaajidi masaajida iyo waqayriha meelaha kale walaa yaxilu xalaal uma ahan liaxadin qof yuuminu rumaysan bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri an yaxdura inuu xaadiro macahum la jirkooda walaa walaa yaniihim calaa walaa yuciinum calaa baailihim baailkooda inuu ugu kaalmeeya xalaal uma ahan haadaa intaas aan soo sheegnay xafadan suufiya inuu badar suufiya baadil yahay inuu jahaalo yahay in mutasaamir iyo saaxiibadiis laga keenay madhabu maalik waa imaam maalik madhabkiisii wa abi xaniifa waa imaam abu xaniifa madhabkiisii والشافعي وإمام شافعي من الكيسي وأحمد بن حنبل وإمام أحمد بن حنبل من الكيسي وغيره من أئمة المسلمين وبالله التوفيق هي صلت مجرم لا موسى التعمير مستعمر وليه يهود في عني وها مصر منافق شيطان وها هل كانت يهود يتاكين في صوفية وأنا أفضل كما يهودات يسولوا بي وحي نقو قلبان بطبرا وحي ينزوه الدبا إيا صوفنا إن تطلق يا قلبه زوه الدبا ومس وقفت الزاهدك والزاهدك وشرع suufiyadana waxaa loo yaqaan madhab suufiya iyo qofkaan suufiyu ah xataa way kala duwan ogaada madhab suufiya waa madhabkaas yaqaan afrada leh laakiin qofkaan suufi ah mararka qaar waxaa dhici jirtay in loola jeedo zaahid wiil laakiin waxaa laaba qofka markuu tilmaamo in tilmaam la siiyo madhab suufiya culimada inka yaalo waa tilmaam waxay dhahaan waa kuwa xatreeyay yidhahdaan waa tilmaamaan sidii fatxulbaarigan aan ka akrinay sida fatxulbaarigan aan ka akrinay hadda kahor way soo wadeen waxay yidhaahdeen xadiiska laa tudruni kama afrat nasana ibn maryama waxa fasira yiraahdeen fadl majidka sheekhala wuxuu ku fasira yiraahdeen la tamdahuni hay ku kay amaanin saas ku fasira isoo bix waxa weeyaan waa laba boqol iyo labaatan ee sama sheegin wuxuu ku fasiray maxay ahayd la tamdahuni ala ala baabil ama bil baabil baabil hay amaanin alhamdulillah waa markii soo akrinay baail ha igu amaaninina markaasuu yidhi waxaa halkaas ku qoran warayaanay ammaan ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ugu dambayn fadxulmajiidka waxaa ku qoran ay yidhahdeen ciise inuu qabri ku jiro nabi ciise qabrigi ku jira mas'aladaas waana masaaisha igu muhiimsan oo rabay inaan sheego nabi ciise qabriguu ku jira ahlu sunnaha caqiida mawta ma laydin akriyo weligii maxaad laydin baro laydin akriyo kor u jira soo maahan qabriguu ku jiraa bizacmihim wey waa sida ayagu ay sheegtaan ayagu ma qabaan inay dileen ya ya wa qawlihim inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama ayagaa qaba nimankaan ahlukitaabka inay dileen saas ayagaa qaba lidaa saas daraaddeed culummadooda hortiisaysaa dib hata ayaga lafooda kitaabada waa ku taalla waa ku taallaa kitaabka oo waxa weyn jamalka juskiisa koobaad intaan fasayad fasatabmuxuna lasoo gaarin ay ku taalla weliba bacda mawti ciisa uu isagu yidhahdo weliba laakiin bizacmihima loola jeeda ogonaalo ka sheega marka waa bizacmihim siday ayagu sheegtaan wey so ayagu ma aminsana inuu dhintay waa sidaas ay sheegtaan ee ahlu sunna ma aminsana marka insha allahu kelimadayni intaas ayaan kusoo gaabinayaa wixii aan asidnay de ilaahay baa ku mahadsan wixii aan ku gasanayna nafya shaydaan ayay xaggiisa ka ahaadeen walaalkayna wuxuu codsaday oo miya bes jazaka allahu khayra jazaa marka insha allahu waxaan rabnaa walaalayaalow war qof walba maanta inta aad nooshahay amaamalahay ilahay hortiisa lagu weydiinaya waxa aad qabatay qof walba intaad nooshahay waxaadna u jeedaa intaas oo weerar ah a'imada sunnada iyo sunnada waxa loogu weerarayaa wax kale maaha wax kale maaha waa dabargoyn diintaas ilahay la dabargoynayo ya waa dabargoyn diinta la dabargoynayo waa inaad ummadda xaqiiqada dhabta u kashfidaan marka qof walbana biqadri sidaacatiga ilahay hortiisa la weydiinaya intaas ayaan kelimadeydi kusoo gaabinayaa waxaa kamid ah kitaabka sharciisa waxaa sheika shaarixa ah wuxuu mar yidhaahdaa maxamed cabdiwahaab sheekeena maxamed cabdiwahaab laa ilaaha ila allahu markuu fasiraayo fasiir aad xeel dheer u leeyahay bal hala fiiriyo ha laga baxo macnahaas fiican markaas waxay leeyihiin macnahaas fiican maynin sheegnaa siduu u fasiro laa ilaha illa allah maxamed cabdiwahaab waxa weeye waa sidaan yidhahdeen laa ilaah markuu fasiraayo alweliyu الذي له سر ساس ويرد لا اله الا معنى باب الصح لا اله الا الله تعالى من محل عبد الوهاب وهو كفصرا الولي الذي له سر ولي سر آه لا اله الا الله لا اله ما كفصرا ايوه وحي لان فهم ضبو يعني كلمه ذات لا قلبه لا اله باب ما عشان اله وحي لو لجيدا الولي الذي له سر رجع انت لدي الواحد كلها يوم قاتلات شويه ساعه مين كفصرا عبد لا اله الا الله ilaah ay caawa een usul salaasa ma ila musheeka ta wuxuu ku fasiray ayo la ma'bud bi haqq illa allah kitabadi sayya ugu yar inta soo aragnay usul salaasa sama la ma'bud bi haqq illa allah ma ku tiri allahu akbar ilaahay hortiisa marka la tagana taas loogu naqaati fur doona insha allah ilaahay taas ka rajaynayna ya marka meel ay ku taallo oo uu ku fakiray oo uu leeyahay war ha laga barto laa ilaaha macnaheedu waxa weeye alweliyu alladii lahu sir war waxaas khuraafada waa wuxuuba waa wuxuuba habeen iyo maalinba u soo jeeday inuu ka yimaadeen halkuu waxaas ugu fasira ya bal kitaab ay ku taalla hala keeno annaga kitaab kasta uu leeyahy waxaan ka keenaynaa laa macbuuda bixaqin ila allah saasuu ku fasira usul salaasay ku taalla taas marka intaas ugu gudbeen mas'alada labaad waxay yidhaahdeen fadxulmajiid ceeb waxaa ugu filan waxaa ku taalla ilaahaa ku fariista kursiga taasaa ku taalla yidha taas marka jawaabteeda laba gooran ka jawaabayna ko horta waa ku taalla ay yidhahdeen dhalinyaradu raggii aan waa kitaabkaanan haysan oo fadxulmajiidkaanan haysan marka ma helin laakiin hadday ku taallaan kasoo qaadayna inay ku taallaba ka dhig waa ku taalla soo maaha alxamdu lilah waxa weeyaan laba qaabaan uga jawaabayna ogow laba maada kay ku eedaynayaan waa inay sheegaan ma waxay ku eedaynayaan ku-oolidda mase waxay ku eedaynayaan daliishiga uu daliishaya labadaas waa keen labada waa ka jawaabayna marka ilaa iyadii hadda noo jawaabi maayaan hadday ku eedaynayaan waa ku taallaa haada ibnu jariir dabari waa kan ibnu jariir dabari kay ku taalla asna waa inay gubeen dhegaysta haddaan aqraahe kursiga alla ku fadhiistaa dhegaysta iyadoo ku taalla yii xadaanii bir cabdلlahi bn ziyاad alqadwani qaala xadaana cubaydالlahi bn muسى qaala akbarana srايil an abi isxaaq an cabdالlahi bn khalifa qaala atat imraأaة النabiy salى الlahu عalيه وasلم faqaalat udcu اllah an yakulani اljanة ilaahay ii bari jannada inuu igeliyo facadama rabb rabbiguu weyneeyey nabigu tacaalى dikruhu uma qaala wuxuu yidhi ina kursiyahu kursigiisu wasica asamaawaati waalard ciraryaalka iyo dhulalyaalka waa socnooday wainahu layaqcudu calayhi waana ku fadhiistaa horta waa ibnu jariir dabari laakiin weligii qof ahlu sunnaha uu yidhi alla kursi ku fadhiya weligii ma maqashe yaa sheegi karaa ilcaqiida ahlu sunna waa caan waa la akriyaa wax la qariyo maahana annagu haddana ma qabno ilaahayo markhaati ka haw ahlubidcow maqla ilaahaa kursi ku fadhiya ma aaminsanin sababtaan u aamini weyne waxay tahay wallaahi maaha ina ahlulbidac ka cabsanayno ee xadiidkaan daciif noqday xadiidkaanaa daciifa wax daciifana caqiida nooma ah wallah bilaahi hadduu saxiix noqo laha caqiidan ka dhigala maxaa yeele aniga sideedaba wax alla yidhi waa sax nabi maxamed yidhi waa sax aniga diina ii laakiin waxa weeyaan mar hadduu daciif noqday wax daciif daciifa diin nooma ah saasaan ku nacnay sidaas daraaddeeda meeqa anjay oo ahlu sunna laga duuba qaar laga heli karaa kumanaan kun soo maaha hal mara nin ahlu sunnaho yidhi ilaahaa kursiga ku fadhiya carra keene ma keeni karaan saa maba qabne maba qabno sababtaan la qabi weynay waxay tahay xadiiskaan sugnayn ma garatay marka laba keyfiyo kitaabka xadiisku waa ku yaalla hadday u dailaayeen xadiiskii kana waa ku yaallaa waa in isla guda ha dheheen ya waa ku yaallaa saasa ku bacdo horta ya macnaheeda abu daawuudka matnigu uga yaal ayadana jazah llah abu daawuudka sunan abu daawuudka matnigu uga yaalal ayadana kana waliga ka akriyey waa hadday u daliishayeen waa saas ya mideeda kale kitaabkana horta ficilmajiidna inaan sheekhulislaam ee maxamed cabdiwaab lahayn waad ogtihi soo ma taasna ogaada xadiiskana waa ku yaalla hadday tahay sideedaba xadiis kasta kutubaha muslimiinta xadiiska waa laga helaa kitaab aan xadiis daciifu ku oolin adduunka korkiisa maba laga helo ila ila kitaabka quraanka maahan kitaabka quraanka wax daciifa laga helo bukhaariya lagu haystaa fiiri oo la kana daciifa lagu haystaa har malayna iyo saxiix muslim ya marka horta taas ogaada marka dacni kuma noqoto marka ee qof jaahil oo wax fahmin ah dacni u yaqaan waxa kale oo ku taalla yiraahdeen waxa kale oo ku taalla yiraahdeen ilaahi weynaan ta ku fariista carshiga uu jiiq jiiq yiraahdaa ayadana waa yidhahdeen soo maaha ya ha hadduu daliishanayo waxa weeyaan ibn waxaan halkan ka keenaynaa abu daawuud oo daliishanaya xadiiska inay ka qarsoonto ninka nin a'imada muslimiinta ka mida inuu daciif yahay inay ka qarsoontaa wax gariiba ma abu daawuud oo xadiis daliis daciifa daliishanayo caqiida u daliishayaan keenayna u fiirsada asagoo daliishanayo xadiis daciifa caqiidana u daliishanayo aimada muslimiinto tobanaanaan ka keeni karna laakiin misaal abu daawuud hadda miiska ii saaray wuxuu dariishaa kii ay lahaayeen jiiqjiiqda oo daciif ahaa waana ka fiiriya dhegaysta waa xadiiska matniga yarkaa oo oo ahaa nin reer baadiyaha nabiga u yimid kaasuu rasuulka allow juhidat اlanfusu wadacat اlciyaalu wanuhidat اlamwaalu wahalakat اlamwaalu ancaamu fastafi llaaha lanaa fainaa nastashficu bika cala allah wanastashficu billaahi calayka xadiiskaas aakirkiisa abu daawuudka matnigiisi weeye waana xadiiska afar kun toddoba boqol toban iyo ko toban iyo ko markaasuu aakirka waxaa uga jira ina carshahu ilaahay carshigiisu calaa samaawaatihi ka koreeya lahaakada sidaasoo kale saasoo kale uga koreeya qaala biasaabicihi milu quba sida qubadii o kale u ka dhigay wainahu wainahu arshigu layacidu bihi waa la jiiqjiiqleeyaa aqiida raxli kooruusay ula jiiqjiiqleeyaan biraakib ninka saaran xadiiska si ay ka celinayaan laftiis ma yahay waa matn abu daawuud wuxuu ku yaalla weliba qaabka u dariishaa fiiriya marka abu daawuud abu daawuudna fiiriya daliilkiisa baabuljahmiyati baabun filjahmiyati walmuctasilati aan ku ridinahu oo ayagu aan ogolayn alla kor jiro annaga waxaan u dariishaa ilahi inuu kor jiro xadiiskaas marka qof aimada muslimiinta kamida xadiiska inuu u arko inuu sugan yahay oo u daliishadaa walow xadiisku daciif ha noqoto imaamnimadiisa waxba uma keeno meeqay ka marka haddaad leedihiin xuu ogaa waay inuu daciif yahayna aimo muslimiin oo waaweyn oo ka horreydaa aad daliisho jirtay oo u arki jirtay inuu sugan yahay oo haddaad dhinacaas ku haysataa dhinacaas caamo maahan culuma kuma hadasho kitaabka xuu ugu qoran yahay haddaad ku qabateena kitaabada u waaweyn muslimiinta ku qoran ma garatay caqiida maniyahay haddaad ka wadaana caqiida nooma ahan allah kursiga ku fadhiyay carshiga ee kulli alla waa ka dartoon yahay noo caqiida haniyun can ilcarshi wamaa duunahu aanak noo caqiida yaa waana taqaana inay caqiida noo soo baxa weya noogu taa kutubahena dhanay ku taalla ilaahay weyna carshiga iyo waxa ka hooseeya kulli waa ka dartoon yahay waana ka sarreeya umana baahna saasaan annaga caqiida noo ee caqiida nooma ahan carshigu u baahan yahay kursigu u baahan yahay waa ku fadhiya waa ka jirsiya midna caqiida nooma wallahu subxana wa tacala alam sala allahu cala nabiyina maxamed